بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد maktabadda abuu hurayra waxay idin soo bandhigaysaa maadadani oo cinwaankeedu yahay قمع المحتفلين بأنوار سنة سيد المصطفى بأنوار سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم nasku cilmigu waa nas musadaq iyo baxi muxaqaq ee rabsho iyo qaylo iyo keliya ama in marna axaadiis mawduuca la deliishado marna mawduucii iyo iyo daliilka ay iswaafaqi waayaan waxaasi marka ma ahan cilmi raggaa nin kasta oo ka mida haddii hadal oo sheego waxaa la ogaaday markay sheegaan markii la fiirsho meesha ay ku sheegaan hadalkaa inuu yahay hadal daba go-an ama inuu yahay hadal tacbiirkiisa ay qaldeen ama inuusan jirinba intaas buu dhaqaawaya mawliidkana nabigu kuma jirin wixii uu yidhi ha la sameeyo marka waxaa xaqiiqaa samayntiisa naartan walaalayaal looga dheeraan maa jannadana lagu geli maa waa haddii la sameeyaa sheega laakiin haddii laga tago jannadana waa lagu gelaa ka tegiddaas naartana waa looga dheeraana ilaa nabigiiyaa ka tegey raaciddaas nabiga lagu raaca lagu liibaanaya sal allahu caleyh wasalam allahu sheekh khayr aljaza waa walaalihiina maktabadda abuu hurayra
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إخوة الكرام إن شاء الله تعالى وحنوب بالعوض وانتهى muxaadaradii aan ku ballansanayn ee ciwaankeedu ahaa qamcu lmuxtafiliina bianwaari sunnati sayidi lmustafa bianwaari sunnati nabiyi lmustafa sala allahu calayhi wasalam ayaa noo bilaaban doonta insha allahu tacaala culummadiina waa joogaan culummo waaweyn ayaa joogta cawada anigu waxaan u ahay goboldhig ee culummadii way iga dambayn doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaa loo baahanya in laga faa'iidaysto waxaale soomaalidu waxay tidhaahdaa roobintuu da ayaa la doogtaa marka hadda inta waxa weeyaan culummadu ay joogaan oo cilmiga idiin sheegayaan waa in laga faa'iidaystaa insha allahu tacaala kelimada koowaad anaa bilaabi doona oo goboldhigga u ah culummada ay ka hadli doonaan marka mawdaca sida laga fahmaya ciwaanka koreba wuxuu ku saabsan yahay dadka ixtifaallada dhigaya ixtifaalladu waa fara badan yihiin xafladaha faraha badan oo waayahan dambe lasoo kordhisiiya dadka dhigaya in waxa weeyaan la damiyo oo nusuusta sharciga lagu damiyo ta noocaas ayay ku saabsan tahay marka awalan waxaan ka bilaabi doonaa kelimada ugu horayso anigu aan leeyaha waxay tahay qofkii ugu horreeyey oo ixtifaallada ixtifaal ka mid ah oo ah ixtifaalu mawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalama qofkii dadkii bilaabay dadkii ugu horreeyey dadkay ahaayeen marka kelimadeeda insha allahu tacaala waxaan u qaybi doonaa afar qaybood qaybta koowaad waxay tahay in la caddeeyo faadimiyiintu inay bilaabeen ixtifaalka nabiga sala allahu calayhi wasalam qaybta labaadna waxay tahay faadimiyiinta xaalkooda oo la caddeeyo waxay ahaayeen qaybta saddexaadna waxay tahay dadka qaarkood oo sheegay almeliku lmudafar inuu bilaabay ixtifaalka iyo dadka in laga hadlo hadalkoodu inuu khada yahay xaaladda kelimada saddexaad ukelimada afaraadna waxay tahay xaalu meliki lmudafar melikulmudafar laftirkiisa in laga hadlo wuxuu ahaa afartaas qodob ayay ka kooban tahay kelimadayda marka insha allahu tacaala waxaan kusoo gabagabayn doonaa ilzaamaad aan ku ilsaaminayno dadka marka muxtafiliinta ah oo laga doonayo markaa inay ka jawaabaan ilsaamaadkaas ama ay laasimsadaan waxaan ku bilaabaynaa ixtifaalka bisha rabiicul awal markay labiyo tobanka tahay dabaaldeg la sameeyo xaflado la dhigo yaa bilaabay waxaa la isla ogol yahay dadka ixtifaalaya dadka ixtifaalka diidan intaba nebiga sala allahu calayhi wasalam inuusan ixtifaali jirin bisha rabiicul awal labiyo tobanka marka ay tahay saxaabaduna aysan ixtifaali jirin salafulumma ummaddan salafkeedina aysan ixtifaali jirin taa waa la isla ogolya oo cid isu diidani ma jirto arrinkaas waxaa marka la isweydiin karaa bisha rabiicul awal markay tahay labiyo toban in xaflado la sameeyo yaa bilaabay taasaa la isweydiin karaa marka marka awalan waxaan ka bilaabaynaa ixtifaalka noocaas ah inay bilaabeen nimanka la yidhaha faadimiyiinta oon u keeni doonno adilo qof kastaa uu ku qanci karo aan keeni doonno awalan ixtifaalka oo la ixtifaalo bisha rabiicul awal markay labiyo tobanka tahay waxaa bilaabay faadimiyiinta nimanka la yidhaahdo inay bilaabeenna oo macnaha ixtifaalka ay dhigi jireen waxaa soo naqlinaya aymo waaweyn haddaan soo qaadanno imaamka ugu horreeya oo tilmaamay ixtifaalka inay dhigi jireen faadimiyiinta ayagu qof ka horreeyana aan la sheegin oo ixtifaalkaa dhigi jiray qof hadda taariikhda adduunta ku laabto uu ka keeno faadimiintii cid ka horrayso cid ka horraysa oo dhigi jirtay fanuraxibuhu waa soo dhowaynaynaa hadduu keeno laakiin a'immada taariikhda qorta oo mu'arikhiinta islaamka ah waxay tilmaameen ixtifaalka inay dhigi jireen faadimiyiinta nimanka la yidhaahdo magacaas la baxay ayagu laakiin asal ahaan culummadu waxay u yaqaanaan cubaydiyiin bay u yaqaanaan imaamka weyn oo la yidhaahdo alimaamu axmed ibnu cali ibnu cabdilqaadir ashaykh taqyudiin almaqrizi ashaafici almutawafa sana tamaanamiya arbac khamsa wa arbiciin imaamkaas oo a'immada shaaficiyada ka mid ah oo dhintay taariikhdu markay ahayd siddeed boqol afartan iyo shantii oo xaafid ibnu xajar uu aad u ammaanay oo uu yidhi wa kaana imaaman mutafaninan mutqinan daabidan dayinan khayiran muxiban liahli sunna yamiilu ila alxadiidi waalcamali bih imaamkaas alxaafid ibnu xajar ayaa aada u ammaano wuxuu yidhi wuxuu ahaa imaam mutafanin ah oo funuunta islaamka aada u yaqaana funuun kala duduwan mutqin ah oo culumta sugay daabid ah oo culumta koobay dayinan nin diinla ah oo ahlu diin ah ayuu ahaa oo diinta ku dhaqma khayiran ee khiyaar ah muxiban liahli sunna ahli sunnaha jecel yamiilu ila alxadiidi xadiidka ayuu u iilanayay iyo walcamali bihi ku camalfalo lagu camalfalo waxaa saa u ammaanaya waa alxaafid ibnu xajar wuxuu ugu tarjumayay kitaabkiisa la yidhaahdo inbaau lqumri biabnaa'i lcumri qofkii rabaa uu ka daalaco karaa kitaabkaas mujalladka sagaalaad safxada boqol iyo toddobaatan ilaa boqol toddobaatan iyo labo ayuu ka fiirsan karaa marka imaamkaas ayaa ka hadlay masaladan in faadimiyiinta ay dhigi jireen ixtifaal hadda waana fahanay imaamka waxa uu yahay ogow kitaabkiisa la yidhaha almawaacid waalictibaar bidikri lkhudadi waalaahaar kitaabka la yidhaahdo mujalladka koowaad safxada afar boqol iyo sagaashan ayuu uga hadlay markaasuu wuxuu yidhi wa kaana lilkhulafaa'i alfaadimiyiina fii duuli sana acyaadun wa mawaasimu wa hiya mawsimu ra'si sana وأول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب wuxuu yidhi markaa faadimiyiinta waxay lahaa jireen dabaaldegyo iyo faysooyin ay sameeyaan sanadka cusub markuu bilaabanayo iyo maalinta caashuuraa iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisa iyo cali bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaa dhalashadiisa iyo waxyaalo fara badan uu sheegay xataa kuwa gaaladu ay dhigaan xataa waa sheegay oo dhigaan nimankaas ay dhigi jireen yowma nooriis iyo waxyaaba badan ay sheeg sheegeen oo nimankaas ay dhigi jireen calaa kulli xaal maxalushaahidkayga waxaa weeyaan mawlid nabiy sal allahu alayh wasalam inay dhigi jireen nimankaas faadimiyiinta ah imaamka marka mu'arikha ah oo xaafidku uu tilmaamay inuu yahay daabit mutqin hadalkiisa waa la qaadanaya hal qof oo ku inkirana lama keeni karo hadday keenaan waa ka aqbalayna hal qof oo yidhi waxa weeye miqriisi waa qaldanaa ee waxa weye faadimiintu ma dhigi jirin mawliidka cidtii waa in la keena haddii kale waa in lagu raaca ay dhigi jireen maradii qaarkood waxaa ka maqlaysa ayagoo dhahaya mawliidka faadimiin lagama soo gaarin cid sheegtana lama arko laakiin qofku waa iska dhihi karaa hadal laakiin waxaa laga doonaya hadalka kaa soo baxaya inaad markaa waxa weye wax sugan u keento annaga waxaan sugaynaa imaamka xaafidka oo mufqinka inuu markaa sheegay oan ku raacsannahay faadimiintu inay mawliidka nabiga sal allahu alay wasalam ay dhigi jireen taa waa mid midda labaad imaamka kale oo la yidhaha alimaam shihaabudiin abucabbaas axmed ibnu cali alqalanshandiyi ashaafici aladiib alfaqiih almutawafaa sana tamaanimi'a waaxid wacishriin imaamkaas sidoo kale waa isaguna u tilmaamay oo a'immadii hore isaguna ka mida qarnigii sagaalaad wuxuu ahaa bilowgiisii wuxuu dhintay taariikhdu markay ahay siddeed boqol labaatan iyo kow dadkan maaha waxaa laydinkugu soo wareegaya dadka waxay yidhahdeen dadan baa lagu wareejiyaa meelo dhexaa looga soo qabtaa a'immadii aan wada taqaaniyo shaaficiyada waxay sheegaynaa weeyaan wuxuu ku tilmaamay hadalka noocaasa kitaabkii la yidhaah kitaabkiisa la yidhaha subcul acshaa subxul acshaa kitaabka la yidhaahdo ayuu ku tilmaamay mujalladka saddexaad safxada afar boqol sagaashan iyo sideed ilaa afar boqol sagaashan iyo sagaal ayuu uga hadlay qofkii raba waa ka daalaca karaa taa marka waxay tusinaysaa labada imaam oo a'immada mu'arikhiinta islaamka ka mida inay sugeen faadimiyiinta inay markaa ixtifaalka ayagu ay dhigi jireen marka halkaa waxaan ku gebangabaynaynaa awalan faadimiyiinta ixtifaalka ayagu inay dhigeen a'immadaasana sheegta annagu maana sheegi ciddii war kaloo ka duwan haysa waa keeni kartaa waxaan ka hadlaynaa marka faadimiintu maxay ahaayeen ayagu ma dad diin looga daya karaa mise maxay yihiin ilaa waxaa loo baahaya qofka diinka aad ka qaadanayso oo ficil aad leedaha ficil wanaagsan buu sameeye waa uga dayanayaa in xaaladiisa la garanayo maxay ahaayeen faadimiyiintu managaa bara karaa waa in la helaa a'immadii naga horraysa ilaa taariikhdu maaha wax markaa waxa weye iska dhalanayo meel dhex laga bilaabi karo waxaan uga tegaynaa jawaabta noocaasa faadimiintu waxay ahayd a'immada waxa way culammada waxaa ugu horreeya alxaafid ibnu katiir xaafidka wada taqaaniin kitaabkiisa layaha albidaaya waannihaaya mujalladka toban iyo labo safxada toban iyo afaraad dabca daaru abixayaan dabcadaas ayaa ka fiiri kartaa ayuu wuxuu ka hadlayey nimankaa faadimiinta nin ka mid ah oo la yidhaha alxaakim ibnu mucuzi alfaadimi ninkaas ayuu tarjuma u sameeyey wuxuu uga hadlayaa bal xaaladiisu waxay ahayd ninkaa bal dhegays in diin laga qaadan kara inuu yahay iyo in kale idinkuba iska fiiriyo wuxuu yidhi xaafidka raximahu llahu tacaala fuqida alxaakim ibnu mucizi alfaadimi saaxibu misr fastafshara almu'minuuna waalmuslimuuna bidalik waxaa la waayay ninkii masar xukumayo faadimigii ahaa markaasaa wax allaala wixii muslimiintaa bishaaro aad baa loo bishaaraysta boogaas lagu faraxsan yaha ninkaa in la waayo oo sabab maxaa la ugu farxayaa liannahu kaana jabbaaran caniidan wa shayaanan